saacada justin marka hore kusoo dhow hiiraan
waa aad iyo aad umahadsantiin waa dhow
mudan wasiir marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa ujeedada socdaalkaaga adiga xubnaha aad hogaaminayso ee magaalada ballan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه aad baan idinkugu mahad celinayaa marka hore websiteka hiiraan iyo dhegeystayaashiisa iyo inta akrisataba magaalada beledweyne dabcan ma aha markii koowaad iyo markii labaad midna oo nimaadno hawlaheena routiinka ah oo dee gobolada dalka meelaheeda kala duwan aan ku tagnana waa ku nimid hadda kahor hadda laakiin muhiimadda ugu weynan u soconna waxay ahayd waxaa ka waraysaa waddankii nidaamkii federaalka ah loo ilaa loo dooray laba kun iyo afartii heshiiskii lagu galay kumeelgaarka ah dowladda federaalka ee kumeelgaarka lagu soo dhisa waxaa lagu heshiiyey in waddan federaal u noqdo federaalka iyo shuruuddiisa iyo in la dhammaystiro federaalnimada la dhamaystiro siyaabo kala duduwan ba ay usoo samaysmeen dabcan puntland oo markaas ka hor samaysneed meesha la yidhaahdo jubbaland ayaa la sameeyey koonfur galbeedaa la sameeyey galmudug baa la sameeyey haddana waxaa shaqadeedu bilaabatay oo lagu heshiiyey in la sameeyo shabeellada dhexe iyo hiiraan in loo sameeyo maamul maamulkaas samayntiisii iyo shaqadiisii baa mugin markii allaale markii dowlad goboleed la dhisaayo howl fudud maaha waxay u baahan tahay wada hadal dheer oo maratoni ah sababtuna waxay tahay dee in gunta wax laga soo aasaaso yaa laga shaqeynaya in dadka hoose iyo groundkooda iyo ayagu waxqaybsigooda iyo marka arrintaasaan u nimid waa lagu kala aragti duwanaan karaa dabcan laakiin marka u dambeysa wax heshiis foge inay kasoo baxaan aan ka shaqeynaynaa sababtaan u nimid marka waxay tahay maamulkii samayntiisii in aan la sii wado halkaana dadkii joogay oo ama ka qabay cabashooyin ama aragtiyo kalaha inaan aragtiyadooda iyo cabashooyinkooda dhegeysan okay waa mahadsanta ilaa hadda ma jirtaa muddadii aad halkan joogteen cid aad si toos isku aragteen haddii aan lahayeen duubabkii dhaqanka ama odayaashii oo aad ka wada hadasheen kolley khilaafaa jiro khilaafaa jiro ma jirtaa cid aa is aragteen
waxaan u nimid waa inaan is aragno dabcan odayaashu meeshaan dhaqanka baaq bay soo saareen baaqoodii waxaa ugu muhiimsanaa in odayaasha dhaqanka warkooda la dhegeysto halkan waxaan u nimid inaan warkooda dhegeysano dabcan waa wada hadalnay telefoon ahaan odayaashu waxay noo sheegeen markii hore inay shiraayeen haddana weli ma anaan quusan annagu mas-uuliyaddeenu waxay tahay dadkii ra'yiga qabay annagoon ra'yigooda dhegeysanin inaanaan halkaan ka laaban sugiddaasaan weli ku jirnaa dabcan bulshada qeybaheeda kala duwan oo kale waa aragnay laakiin sideeddii oday oo saxiixday baaqa oo aan u imid oo hadafka imaatinkayga ahaa ilaa hadda ismaanaan arag laakiin waxaan rabaa inaan kuu hubiyo magaalada beledweyne ka tegi mayna annagoona arag haddii la yidha marka waa waa sugaynaa waa isku maqan yihiin dood badan baa noo furan oo telefonka iyo dad noo dhexeeya intaba ay wadaan marka annagu dee waxaan aaminsannahay wax walba oo bani aadamka dhex mara jidka keliyo lagu xaliyo inuu yahay in la wada hadlo o lays hor fadhiisto taas inay ku dhammaan doontaan rajeynaynaa waana shaqadaasaan ku jirnaa waana u fadhina laakiin odayaasha qaarkood oo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen inay ka warhayaan oo keliya joogitaankiina magaalada beledweyne oo xog intaas dhaafsiisan oo ogyihiin aysan jirin maxaa qaldan ayaad is leedahay oo xiriirka adinkii odayaasha xumeynaya maxaa qaldan
ma waxaan is leeyahay dee aniga intaan ogahay odayaasha sideedda qaarkood anaaba la hadlay hebela igala hadlay maaha qaarkoodna waa noola dhexeeyaa fariintaydu waa gaartay waa sheegay shir jaraa'idaan ku qabtay magaalada haddana waa ku celinaynaa anna waxaan u nimid inaan dadkii aragno dabcan markii lays arko yaa wixii laysu qabo iyo wixii kale ayay kasoo bixi doonaan dee dadku wax waataban karaanaan isleeyahay markaan aniga mas-uuliyaddeeda ka hadlo tabasho la-aan ma jirto laakiin dee tabashadana waxaa lagu xaliyaa in la is arko laakiin xiriirka marka laga soo tago oo hadda odayaasha qaar xiriir aan noo dhexeeyo ayaad sheegtay qaarna telefonaan maaragtay aan ku wada hadalnay cid kale oo aad toos usoo hor fadhiisateen oo odayaasha kamid oo is aragteen ma jirtaa muddadii hadda aad joogtay maya waaba kuu sheegaa malayna sideeddii oday waxaan iska aragnay ilaa hadda ma jiraan Ah, laakiin waxaan u fadhinaa inaan is aragno haddii la yidhaahdo okay haddii aan usoo laabano een, arrimaha shirka een, een, een, een, een jowhar ku dhawaad ama ka badan laba biloodba hadda shirka waa u xayiran yahay shirka jowhar tirada markii hore ergadii lagu furayna sida hadda annaga aan ka warqabno jowhar ma joogaan way kala tageen Een, rajadaada shirka jowhar ka war
Eh, waxaan rabaa eh, hal arrin inaan kuu sheego diini Eh, shirka dawlad u samaynta kii u horreeyey maaha midka hadda jowhar laga furay Eh, waxaa ka horeysaa kismaayaa laga furay dhaydhabaa laga furay cadaado iyo dhusmareeb baa ka furaan jiray shir qaylo la-aana iyo buuq la-aana midnaba ma dhicin waa in laysku khilaafo in lagu kala aragti dunaado laysku soo laabto qaarkood sanad iyo labay socdeen qaarkood kuwa ugu yarna sanad u socdeen marka horta dee laba bilood ma badna markii loo fiiriyo eh, waxaana sugaya Eh, meeshaas dabcan dadkii tegey markii aad she- saad sheegto waa run ma wada joogaan hadda laakiin muhiimaddu waxay ahayd dadka ka maqana in la keeno de dabcan intii lagu dadka qaar lagu maqnaana dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay meesha sii dhararsadeen laakiin fi nihaaya meesha wax u dhammaanayaan yaan rabnaa inaan sheegnay waxa weeye maamulkan dadka dhulkan jooga labadan gobol dadka jooga muhiimadda uu maamulkan u leeyahay yaan rabaa inaan sharax waxay tahay dabcan horta dadkan hadda laba gobol baa u dhisanoo tiiraanna maamul baa jooga eh, shabeellada dhexena maamul baa jooga ka yimaada dowladda federaalka ah ay soo magacaabdo annaga hadda waxaan leenahay waxay tahay soo magacaabistaan ha laga gudbo maamul labadan gobol isu geeya ayagu ay samaystaan baarlamaankooda doortaan baarlamaankaasuna madaxweynahooda doorto una matala arrimaha soomaaliya meesha looga arrinsanayo yaa hadda muhiimaddeedu ay tahay Eh, waa ka warhaysaa dabcan laba kun iyo lix iyo tobanka aqalka sare hala dhisaynayay meeshan aqalka sare qeyb bay ku leedahay labada gobol dee qeybta ay ku lahaayeen ciddii u qori lahayd dabcan hadda waxaa la qoraa beryahan sida doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka ay u dhici lahayd waxaa ka mid a aqalka sare samayntiisa markii la sameynayo inuu soo maro baarlamaanka dowlad goboleedka ay soo doortaan xubnaha u matalaya aqalka sare ee dalka kadibna madaxweynaha dowlad goboleedkaas uu soo saxiixo wareegto kusoo saaro una soo diro dowladda federaalka ah saasna baarlamaanka aqalka sare lagu sameeyo haddii marka uusan dhisnayn eh, maamulkan dabcan dadkan aqalkii sare iyo kii hooseba doorashadiisa waxaa kaloo muhiima kan hoose doorashadiisa inay ka dhacdo dowlad goboleedka ayadana la rabaa xildhibaano aada u badan oo heer federaalaha ka tirsan oo gobolkan u dhashay labadan gobol dee waxay rabaan in baarlamaankii halkan doorasho ay ka dhacdo labadan gobol meel ka mida waxaasoo shaqaha taalla marka dee muhiimadda uu leeyahay wey waxaan halkan u joogno Eh, afar maalin iyo shan maalin marnaba kuma badna ka badan baan joogeynaa ka badan buu soconayaa laba bilood iyo ka badan baa la isku hayn doonaa waa normal marka processkaas
okay wasaaradda eh, arrimaha gudaha oo aad adiga hadda mas-uul ka tahay waxaa in badan lagu eedeynayaa inay khilaafka hadda jira ay qeyb ka tahay eedaha ugu badan ee gaar ahaan adiga laguu soo jeedinayo ayaa ah inaad shirka siyaasadaysay oo malaha beelaha qaar sidii ay ay- ay rabeen ee wasaaradda arrimaha gudaha ay ka weecisay shirka eedaas iska jir.
Eh, horta sideedaba qofkii aan dhaqaaqin lama eedeeyo Eh, wasaaradda arrimaha gudaha dabcan isxilqaan ay ka samaysay waa eedeedana aqbalan ku nahay anagu sideedaba qofka eedda ka cararaa mas-uuliyad ma rabo mas-uuliyadda eedda waa isla socota Eh, haddaan taariikhda akhriso website-kiina bis lagu laabto waxaad ka soo helaysaa jubbaland iyo markii la dhisayay wixii kala raacay dowladda federaalka haddaad koonfur galbeed u laabato intii la eedeeyey wasiiradii jooga waktigaas jirka arrimaha gudaha waktigaas jooga goodax ama kii ka horreeyo cabdikariin oo jubbaland joogay aniga marka dee eedda waa i qabataa waa taas aqbalan ku ahay wax dhibahoo ka jira eh, lama arko Eh, haddii lay eedeeyeyna waxaa hadda ku roonahay waaba tijaawgaa wax le war wixii laygu eedeeyey inaan ka garbaxan diyaar u ahay aan isu nimaadno wada hadalno annagu u malayn maayo ra'yigeenna waa inaan sheegna sidaada waxaa la yidhahdaa go-aanka markaad qaadanaysid waktigaas aad qaadanaysid adiga saxuu kuleeyahay hadduu khalad kuleeyaha maba qaadateema laakiin dee dhinacii kale qofkii jooga hadduu kira waxaan waa khalad ay ila tahay waa inaad ka dhegaysataa annagu dhegaysigaasaan meeshaan u nimid haddii shalay haddaan khalad sheegnay oo dadka qaar ay aaminsan yihiin aan khalad sheegnay waxaan diyaar unaha bal khaladkii inta naloo sheego inaan isla saxno marka waa nalka taban karaa mar walbaa nalka tabtaa dee shaqadeenna iyo mas-uuliyadeenna waxay keenaysaa in waxaa markii la qaybiyo iyay aada u dhib badan yihiin hadda ruuxeedana weli ma dhammaanin oo waxaan rabaa inaad ogaato odayaashii annaga markaan is aragno wareeg kale oo is eedayna waa dhiman yahay leannu fi nihaaya hadda annaga keni nalaku eedeeyey haddaanba meel iska dhigo on kasoo qaadnay in meel la dhigay waa annagaba inaan meel dhigna diyaar u ahay kan cusub ruuxeeda waxaad ogaa doontaa dad badan oo laga yaabo inay ku qancin inay soo hayyimaadaan marka horta ruuxa dad ku wada qancaan inay wadankan ka samaysmaan hadda baryahan la sugi maayo laakiin wax u dhadhow dadku intooda badan inay waxaan wallaahi waa run waana socdaan kuna tufaana loo baahan yahay marka haddee annagu waa dadaalaynaa qofkii dadaalana waa gefi karaa marka taas gaar ahaan gaar ahaan wasaaradda waxay soo saartay ka hor inta uusan khilaafkan soo shaabixin liis ay ku qoran yihiin sida beelaha ay u kala xeleen tirada odayaasha soo xulay ergada shirka oo malaha loo arkay sababta ugu weyn ee khilaafka taagan ka dambeysa maxaad ku salaysay liiskaas yaad iska aragteen oo aad yaawasaaraddii la tashi kala samaysay
annaga horta liiskaas liis ka horreeyaa jira oo asaga horreysa laisku khilaafay guddiga farsamada inaan ka horeysa in kalmo iyo inay loo kaas wuxuu ku salaysnaay war dadka hiiraan joogoo dhan ha lagu matalo meeshaan hal hal qof waa la diiday waxaa la yidhi maya ma sinin qof walba xaqa u leeyahay hala sii hal arrin aan rabaa inaan kuu sheego go-aan wasaaradda arrimaha gudaha ay qaadatay oo gole aysan ku qaadan ma jiro heshiiska waxaa saxiixay waa ka wareysaa wasiiro gobolka u dhashay gubernatoriyaasha iyo wasaaradda arrimaha gudaha intaasoo wada fadhisaa waxay ka dooday sida wax loo qaybinayo sida wax loo qaybinayo sida aad soo saarto annaga aan soo saarnay leanna magaca annagoo nagu dhaca mar walbana waan rabaa inaan ku celiyo mas-uuliyad ka carar maayo qofku lama rabo inuu yidhaahdo wallaahi aniga ma samaynay aniga ma ogeyn annagaa samaynay mas-uuliyaddeedana waan qaadanayna inaan saxnana oo waa waxaanba u joogno hadda ma taagna meeshaas aan u malaynaa laakiin inteenaasoo wada fadhida yan waxaan ka wada doodnay sida wax loo qaybin karo sidaan sidii noola dhawaatay ahayd annaga laakiin haddee adiga iyo qofka kaloo banaanka ka joogaa qofka banaanka joogaa mar walba waa ka indha badan yahay qofka gudaha ku jira hadday la aragtay uu yidhaa wallahi annaga saan waa khaladay nala tahay waxaan diyaar unahay inaan ku laaban marka haddee diyaar ahaashahaas dambe miyaa muhima mise waxaa muhima shala maxaa loo qalda ilaa o ilaa anwaxaan isleeyahay siyaasadda waxaan ka shaqaynaya ha ha laakiin taas laftirkeeda marka aan kusii soconno guuxa dadweynaha markaan ka hadalno guuxa dadweynaha dabcan su-aalo badan ay isweydiinayaan dadweynaha gaar ahaan ku saabsan liiskan wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay ee tirada sida ay beelaha odayaasha u kala heleen tusaale ahaan waxaan leeyahay beel degan hal degmo oo kale waxaa la siiyey shan xubnood beel degan gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexeedna lix xubnood iyo wax kasii yar labada aanu nimidba inaan dhegaysano a odayaashaa sheegay koobka haafka ay ka arkayaan haafka kalean anaguna haynaa marka de hadda kaas mid saxaafadeed maha waa midkaan u nimidba odayaashii annagu inaan ka wada hadalno marka diyaaranuna waa ka jawaabeynaa haddiina loo kaga gar helo ahlan wasahlan haddaan ku gar helnana waxaa isleeyahay de odayaashii kuxood waxaan laga wada doodin marnaba ma noqdaan wax oo adiga ruuxaagu garta ma og tahay waxaa la yidhi nin caloosha kasoo jeeda hadduu ku yimaad gartiisa ha qaadin wallahi ninka waa laga gardaraya mid mid inuu kasoo tagaa laga yaaba marka dooda ruuxeeda dhinaca kale waxay ku salaysan tahay in la dhegaysto laakin de wax asaaska aan kuu sheega waxay tahay ayada ruuxeedu waxyi ma ah warqadda aan soo saarnay waxyi ma ahayn wasaaraddu waa soo saartay waa laga dooday soo ma in laga doodo oo laga layskula laabtaan diyaar una odayaashii aan diyaar u lanahay dadkii aan diyaar u lanahay guuxaan diyaar u lanahay inaan dhegaysano malihiin annaga waxayniya ilaa ilaa ahay annaga hal arrin aan bis aan rabnaa dadka inay wax dhistaan liisaskan waa soo baxeen mid koowaadaa soo baxay lama socotiin mid labaadaa soo baxay dhib kama jiro war sidee wax ku socon karaan waxaan kaloo rabaa inaad ogaatid oo dadka gaarsiisay maamul u samaynta howl fudud ma sidaas aad sheegayso hawl fudud meelay ka tahay lama arko marka dee horta dadka ruuxeed waa in loo diyaariyo inay hawl adagta oo laysku qabana inaan laysqabanin wax dhaca ma la sugi ma waa laysqabanaa laakiin kuwa isqabashada wax ka faa'iidaa waxay tahay kuwa raba inay hore u socdaan anaa waxaa muhima waa iskhilaafsanna ra'yi kala duwan aan qaadan aan wada hadalno aan fadhiisano aan hore u socno laakiin hadda guud ahaan markaan dib ugu laabano maamulada hadda dhisan tusaale ahaan galmudug oo kale koonfur galbeed jubbaland ka hor inta aan loo gudagelin dhismaha maamulka waxaa jiray shirar dib u heshiisiina waxaa jiray hadda waxaa arkaysaa hiiraan iyo shabeellada dhexe markiiba wasaaradda arrimaha gudaha maamul u sameyntii ba hore maxaa maxaa diiday in dadkii inta wada fariistaan wada hadlaan dagaalo badanaa dhacay hadda beledweyne oo kale gudaheeda dagaalaa ka dhacay daafeheeda dagaalaa ka dhacay maxaa u diiday wasaaradda arrimaha ka hor inta aan la gudagelin dhismaha maamulka hiiraan shabeellada dhexe in beeli is arkaan oy wada hadlaan waxaan u malaynaa iyada ruuxeeda waxbaa ka kala dhiman diini su-aashaas sababta waxay tahay horta meeshaan dib u heshiisiin waa ka dhacday sida meelaha kale uga dhacday hiiraan gogolaa ka fidsadeen sagaal bilood oo dib u heshiisiina waxay la mid ahayd midda dhuusamareeb laga fidiyey dawladdu ma wadanin tan dhuusamareeb inaa ka waraysa in galmudug waxaan ka hadlaa waxaa waaye labada gobol bulshada degan ee rabtaa in maamul samaysato in is aragto soma marka horta hiiraan gogolaa ka fidsaneed sagaal bilood intaas waxaa weli dagaalkii beledweyne ka dhacay waxaa ka waraysaa dawladdeena federaalka kulligeed waa timi wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqaysay labadii beelood wafdi ka socday wasaaradda oo madaxdii wasaaradda ka mid a agaasimayaasheedii ah waxay fadhiyeen laba bilood oo arrintaas ka shaqeeyey labada beelood meel fiicanna soo gaarsiiyey dib u heshiisiinta ugu muhiimsan waa in lagu heshiiya awoodda siyaasadda jowhar waxaa ka jira maamulka intaan la dhisinin odayaashu markay isku yimaadeen waa inay issueska dib u heshiisiinta oo yaalla ka wada hadlaan intaas waxaa wehelisa annaga muddo dhan aan ku dhex jirnaa aan ka shaqaynaa arrintii defow ka taagneed wada hadalaa nooga shaqo in lasoo qaboojiyo ay dhammaato oo laga shaqeeyo haddana weli waa ku dhex jirtaa wasaaraddu oo inay ka shaqaysay rabtaa marka ani waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo dhaca waxay tahay dadku hadday ayagu iswaraystaan sidaas dee dadka dhusum reeb isku waraystay ama kismaayo ayagu isku waraystaan annaga ma inaan taageerna ma ogiy mar raba kama horumar dee taas waa mas-uuliyad u taalla dhaqanka iyo dadka iyo inay dib heshiisiin ka shaqeeyaan mas-uuliyad u taallo annaga mas-uuliyadeenna iyo dawladda federaalka nalaga rabaa waxay tahay horta kow maamul u samaynta maamul u samaynta marka haddii dad wax isku diidan oo ay jiraan markay isu tagaan oon isu geyno waa inay ka hadlaan waxay isku diidan yihiin labada usbuuc u horeysa saddexda usbuuc u horeysa dad isdiidan wax ma wada dhisan karaanba fursad ah waxaa ku jirta haddaad jadwalka akrisaan oo shirka saddexda usbuuc u horeysa fursad ah waxaa ku jirta odayaashu inay ka wada hadlaan wax ka dhexeeya hadda waxaa qaar wax dawladda ka weyn ama ka badan oo dadka ayaga dhexdooda la rabo inay kala xishtaan ama diyooyin ah ama wixii ah a ku jira marka waxaan isleeyahay dee taas xoogaa waa waxa asaaska ah waa in aan anagu dadkaan u samaynaa wixii midii beledweyne ka dhacdan anagu waaba nimid dawladdu waa timid oo soo gurbatay oo ilaa madaxweynaha galmudug iyo wixii dhan soo wadatay waa laga shaqeeyey marka hadda reconciliation waxaan isleeyahay meesha ugu fiican waa in siyaasadda la geshiy waaya haddii aan dib ugu soo laabano socdaalka aada ku joogtaan magaalada beledweyne dhowaan duubabka dhaqanka gobolka hiiraan shir wada jira ayay ku qaadaceen ka qaybgalka shirka jowhar iyo guud ahaan dhismaha maamulka labada gobol hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe sida hadda adiga aada sheegteen ka qaybgalka shirka ma waaba joogaba
yidhaahdeen waxaan ka qabnaa cabashooyin ay tahay ha lagu soo celiyo dhaqanka shirka maamulkiisa dhaqanka hal hadda intaad joogteen odayaashii sidaa sheegtay isma aadan arag waxaan u malaynaa hadda waa shan cisho way way way way way ku dhowda haddaysan ahayn muddada hadalka beledweyne joogto odayaasha isma aadan arag duubabka dhaqankana haddaan kuu raacaba ka qaybgalka shirka jowhar ay diideen adinka ka wasaar ahaan maxaa idiin qorshaysan
meeshaas aan kaa soxo baaqa kuma qoro shirka jowhar aan diidin arrinta shirka jowhar ma diidin dhaqanku dhaqanku waxay qabaan shirka annaga maamulkiisa waxaa nala ka siiyo laakiin shirka jowhar ma diidin marka dee annaga waxaan u nimid inaan shirka wax ka siino oon wax ka bixino waxaa noo qorshaysan ilaa intaas ka dhacdana waa joogayna shan maalin maahan toban maalin ha noqoto xamar iyo intaba waa isu keena mid meel walba shaqadeenna yaa taalla ama dadku ra'yi ay kaleyihiin shirka shirka ra'yiga ay kaleyihiin inaan dhegaysano aan u nimid hadda ka horna waa dhegaysano markii koowaad u nimaadna arrinta shirka meeshaan maaha annagaa nimid madaxweynaha yimid wasiiraa yimid dabcan hadda wafdigayga anigay wasiirka batroolka yaa ah marka dadku shirka jowhar ma diidana waxay diidan yihiin waxa ku dhex jira waxa ku dhex jira inaan waxa ku dhex jira maxaa idinka qorshaysan waxa ku- inaan xallinaan ba diyaar unahan ku ihi wax kale maa jira wax kale maan samayn karta wax inaan xalliso waxaan ahayn ma samayn kartaa gur inaan xallinaan diyaar unahan ku ihi daadiis ani waxaan ulaya meesha warku ku dhammaana wuxuu noqonaa war waxaan aad tabatay soo maaha inaan xalliyaan diyaar u maxaa dhiman marka
Okay, madaxweynaha dowladda soomaaliya socdaal wuxuu ku yimid een, magaalada beledweyne waxay is arkeen ugaas xasan ugaas qaliib is arkeen dabcan sida laga warqabana kulankooda wax natiija ah habeeraate oo ka soo baxay ma jiraan hore waxaa magaalada beledweyne u yimid wasiiro iyo xildhibaano kasoo jeeda deegaanka muddo dheer ay ku qaateen weliba iyagana dib ayay u laabteen iyagoo aan meel marin qorshihii fulintii siyaasadda dhismaha maamulka labada gobol dadka waxay isweydiinayaan adiga joogitaankaaga ma wax intaas ka bedelan ayaad xambaarsan tahay mase borosayska wada hadalka unbaa socda
waxaan rabaa dabcan websitekiina dee taariikhdiisa iyo arkiifyadiisa waa haysiin aan rajaynaa marka inaan ku laabatiin madaxweynaha kismaayo shan maro ku laabtay baydhabana lix marotay dhuuse mareeb iyo cadaadana afar marotay meeshaana hadda waa adiga sheegay marow yimid arrintaas oo laba marow yimid arrinta arrinta maamulo samaynta laba marow yimid jowharna marow tegay saddex weli horta wax badanaa dhiman oo madaxweynaha ku saabsan oo aniga igu saabsan konton iyo lix maalmoodaan jooga cadaado hadda shan maalin inaad joogaa sheegtay konton iyo lix maalmoodaan cadaado joogi marka dee shaqadaydiiyaan joogaa waa joogaynaa waa wada hadlaynaa inaa madaxweynuhu yimid wasiiradu yimaadeen Eh, maalinta koowaad la ismaqli waayey maalinta labaad la ismaqli waayey maalinta saddexaadaa la ismaqlaan aaminsan haddii maalinta afraad la ismaqli waayena maalinta shanaadaa la ismaqlaan aaminsan annaga waxaan leenaha waxay tahay basically dadka waa is aragnay dadku maamulka in la sameeyo waa rabaan aragtiyay ka qabaan aragtiyaday ka qabaan haddaan shalay wax ka aaminsanayn maanta waxbaa iska duwan ku laalaabashada aan ku wada laalaabanana waxbaa iska bedeli doona marka annaga uma aragno eh, isku day mara iyo laba ah inay wada ku dhammaanayaan waa process adag eh, aan dhib yarayn u baahan adkaysi waana waa waa siinaynaa adkaysigu u baahan yahay sababta waxay tahay mas-uuliyadda naloo dhaariyo qayb ka weynkeeda marka saasay saasay ila tahay laakiin waxaan rabaa inaan adiga su-aal shaksiya aan ku weydiiyo warbaahinta gaar ahaan social media bogagga internetka inta badan ay dadka ku sheekaystaan waxaa la sheegaa wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan wasiirka tani markii uu furmay shirka maamul samaynta labada gobol hiiraan shabeellada dhexe in uu isticmaalay erayo laga yaabo inay xiisadda Si fiican.
ay ay- ay sii kordhiyaan dabcan soomaalida waxay dhahdaa fulay xanxantiisa ma mooga marka maxaa idin intaas uga jawaabaysaa Eh, waa mahadsantaa horta waxaan rabaa waa ma aadna inaa u highlight garayso waa jeclaha taas Eh, waxaa jira toban facebook ka badan oo magacayga ku samaysan oo magacayga ku hadla oo qaarkood ay dadka caayaan qaarkoodna dabcan inay caayaan midhaa u qorshaysanta marka horta dee dabcan aniga waxaa layga kood garayn karaa wix aniga aan irin Eh, laakiin hadde facebook xalay mid kamida waxaa ku qoreed eh, anoo wasiirka amniga leh habeen dhoweed hadda wasiirka amniga anoo leh shaqadaha laga qaado Eh, hadda qof mas-uula oo wasiirka arrimaha gudaha oo saaxiibkiis leh shaqadaha laga qaado facebook ay ku qoranta dad aan saaxiibna ha isoo wacay oo le nin maxaa ka hadlaysa maxaa iga hadlaysa waxaa dhahday ma arkin miyaa war aniga meli konton maraan marka ku soo sheegay oo miidiyaha ka sheegay aniga melihi facebookyadaas marka dad kala isticmaala dad kalaa isticmaala weliba kaligeyna iguma aha waa ogtahay madaxda dawladda oo dhanaa lagu sameeyaa facebookaas aad sheegaysid waa arkay waa ka hadlay haddaan rabaa inaan ku celiyo adinka aad dadka soomaaliyeed u sheegtaan aniga nin mas-uuliyaddiisu ay ka weyntaanaha inaan qabiil iyo reer iyo koox iyo gobol midna wax ka sheego mas-uuliyadaydaa waxay keenayaba inaan gobollada u shaqeeyo dee qofkaan u shaqaynayay qof wax ka sheegi karaa ma miihi waxaan rabaa inaan kuu sheego man mararka ka mid a facebookyadaas mid ka mid ahaa nin saaxiibka ayo nin yaa la hadlay ninkiiu la hadlay warbixinu ku qoray meel uu leeyahay ninkii wasiirka arrimaha gudahan la hadlay kadib markaan warkii helaan la hadlaan ni aniga adiga ma anaa wada hadal facebookaas beentaa hadla hadasi aniga ilama ada hadal ninkii kadib cudurdaar inuu soo qoray noqotay macnaheedu marka waxay tahay dee facebooka ninka odagaau samaystay xataa dabcan dadku telefonka facebooka isu diraan oy kula hadlaan oo kuna aytamaan weliba qof la garanayo waay qofka hadda ugu badan oo isticmaala dabcan aniga maadaama aanaan caddayn dhammaystiranhayn ma dhihi karo waa hebel magaciisa laakiin dad la garanayo oo dad ka sheer gareeya oo mar walba sii sheer gareeya haddaad fiirisaan aad arki kartaan marka dee taas waxaan u malaynahaa aniga igama suurtoodo dabeecaddayda maaha haddaa baratidooda hoos ila hadlo qof i barto dee mas-uuliyadaydaana ka weyn aniga inaan dee ninkii wax u samaysmaayeen wax u dhismaayeen inaan ahay inaan ama hiiraan ama beledweyne ama qabiil aan wax ka sheego inaad waxaas maaha ama saan u yahay dee war mas-uuliyadeed maaha marka taas dee dabcan intii iga aamintay dad badanaa iga aaminoon saaxiibna kuwaan saaxiibana a aaminay hadda maalin dhaweyd inaa arkaysa nin kale mooga video lasoo jarjaray oo lagu qof nin wasiir ku hadlayo oo lasoo sameeyey oo warkii inta lasoo sameeyey lasoo geliyey marka waxaasaa maalin walba nalaku qabsadaa oo leeyahay dadaan saaxiibanaha iyo madaxdeenna laga yaaba inay nagu qabsato marka facebookyadaas iyo websiteyadaas social mediaas aniga layguma xisaabin karo gunaanadkii waxaan rabaa dadka hiiraan iyo shabeellada dhexe maamulkaan annaga wax naga go-aan inaan sameyno waxaan jecelnahay sida ugu fiican aan u sameyno waxaan jecelnahay qof walba inuu ku farxo waxa meeshaan ka soo baxa ma aha arrin fudud dabcan inaan wada farxan oo dee qof baa wax weynaya qof baa wax helaya mid baa wax ku badanaya mid aa wax ku yaraanaya laakiin asaaska waxaa ah haddii dee sidii aniga anigu hadda waxaan u haystaa mas-uuliyaddeeda inaan ka gaabiyo haddaan waxaan samay oo wax iiga halaabayaan qofka dhaqanka ah iyo odaga ah iyo mas-uulka u ah dadkan runtii waxaan rabaa inaan kuu sheego dadkan waa u baahan yihiin madaxay soo doorteen hadda madax dowladda federaalka soo magacoodaa gobolkan iyo gobolkan ma joogo madaxay soo doorteen baarlamaan ay lala xisaabtamo la xisaabtamo mas-uuliyaddooda weydiiya soo hor istaajiya baarlamaankii la kuwashan gareeyo subxii wuxuu kuu qabtay a qofka weydiiso aniga waxay ila tahay inay inay u fiican tahay fursad u tahay dadkan intayn ka helaynaa qaybtayn ka helaynaa inaan ka wada hadalnaan diyaarina marka masaaradda maxay u joogtaa haddi wasaaraddu haddaysa joogin in la dhiso haddiiba la dhiso annaga waaba waaba ku tufi leh haday dadkaan intay shiraan istagaan iswaraystaan fariistaan annaga howlaa nalka fududay la samayn maa shaqadii ma socoto shaqadi haddaysa soconin waxaan ku qasbanaa inaan soo dhex galno laakiin taas laftirkeeda taas laftirkeeda hadda markaan aan aan sii tix raacno dadka hadda u dhuun daloola samaynta arrimaha dowlad goboleedyada waxay leeyihiin dhibaatada ugu weyn waxay ka jirtaa guddigii farsamada oo meesha ka maqan oo wasaaradda iyada ay toos shirki ee u maamulayso waxaa sheegtay in guddigii farsamada lagu heshiin waayo tusaale ahaan afar iyo toban xubnoodaa lasoo saaray beelaha waxay u heleen min xumin xumin waa lagu heshiin waayo maxaa diiday in inta la fariisto xitaa guddiga farsamada haba la kordhiyo in guddi farsamo oo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka shirka uga hooseya in la sameeyo
waa mahadsantaha dabcan dee aniga ra'yigeygu wuxuu ahaa guddiga farsamadu mar walba fududaynuu leey meeshan formulada dhibka ka jiraa waxay tahay sida awoodda loo qaybsanaa numbariska guddiga farsamada markaan sameynaa waxay leed waxaa fududaadana numbariska gadaal ha noqdo odayaasha dhaqanka war cid walba meeshaan inta beeloo degta ninka dhaqankooda ha yimaado kadibna wax qaybsada la yeelma awood qaybsigii adiga waxaa lagaa rabaa inaad sadgaraysood sheegto ood tiraahdo saana awooddii loo qaybsanaa sida aad sheegtana waxay keentaa qanaaca darro qanaaca darro markay keentoo la iska diiday dabaan dee hashi ninka guran oo dheelmiye ma maqli jirta dhinacna uma fiyooba awood qaybsigii guddiga farsamada haddaan niri war awood qaybsiga ha laga dhaafee ha ahaado wax technicaalahoo cid walba ay iska aragto miraayadoo hadhowna awood qaybsiga ha la gaaro ma socon awood qaybsigaan isku daynay ma socon ayadii aan hadda revision diyaar u nahay kulligeed kulligeed ilgu celiyo aan diyaar unahay adiga yay kula ahaanin wasaaraddu inay ay howl fudud ku haysato la fiican annaga shaqooyin kalaa noo yaala doorashooyinka laba kun iyo lix iyo tobanka isugaayo aniga in la iiga hooseeyo laga shaqeeyo anaaba u baha laakiin waxaa la rabaa runtii anaga tixigelin badan u samayna askar oo dee ma rabno inaan irahdo ilaa ilaa wixii saanay noqonayan saanay noqonayan meeshaan maamul dhan oo ka samaysmo oo u samaysmo dadkaan oon annaga mas-uuliyaddan iska wareejinaan diyaar una laakiin haddee waa sidaan hore kugu sheegay taariikhda wixii soo samaysma in la akriyana oo fiicanta sidaan iyo si ka kulul yaa la isugu wada dheganaay kuwa qaar dee niman dan leh oo fiican oo xoog leh oo waxa ay u jiidanayaa jooga annagu laakiin meeshaan xoogaa waxaan aragnaa dadku iskuwadkoodu inay mas-uuliyad weyn naga saaranta meeshaan waxaan u joognaa u nimid inaan dadka isku wado isku hayn
ugu dambayntii haddii aan ku weydiiyo dee baalihii ay ay sidan arrintu iska sii ahaato i diidaan inay ka qayb galaan shirki jowhar maxaa idin qorshaysa alaykum salaam
waa kuu sheegay waxaan u malaynaa dee diidmada ma ma diidin beeluhu ma diidin in shirka jawar ka qayb galaan hadda waa kugu celina fariimaha aan dhinac walba ka helayno kuwa waxay ku saabsan yihiin numberka awood qaybsiga kuwana waxay ku saabsan yihiin power sharingka awood qaybsiga ka sarreeya magaaladan aan imid dadkii aan xuransigii iyo dadkii aan is aragnay oo aan ahayn nimankii hadda dhaqanka ahay inta ka sokeyday labadaas dhinacay kala leeyihiin labada dhinacna labadaba waa la xalin karaa waa la xalin karin ma jiraan siyaasadani sideedaba waa wixii suuragala annaga wixii suuragal ah inaan ka shaqaynaan diyaar u nahay marka aniga ma qabo runanku sheegaah inuusi suuragalayn shirka ma qabo inuu suuragelayaan qabaa in la heshiin doonaan qabaa in doorasho dhici doontaan qabaa labadan gobol oo maamul leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne goboleed leh dhawaan in la arka ayaan qabaa marka weligeyna sideedaba dadka waxaan ahay arrinta ka ah dhinaca guusha iyo guulaysiga ka fiiriya ma ogiye maalintay kugu adag tahay haddaad ka fiiriso tira walaa maanta hadda wasiirka waa la qaabili waayo dhowr maalmood marka waxba ma soconayaan maya saas ma ahan maalmaan iskhilaafe maalmaan kala jeedsanaynaa waana isku imaanaynaa adeynta marka laakiin labadan gobol dantooda waxay ku jirtaa inay processka hadda soomaalidu ku heshiisay oo federaalka ah oo la qaatay waa la wada qaatay ay dhinacooda intay ka qaataan wixii ay ayaga dhexdooda isu adjusti garayn karaan isu reebi karaan ayaga inay ka wada hadlaan n adiga ii reebkan aniga anigu anaa anigu quman yahay adna kan ii reeba imaanay hadhow marka marka annaga fursaddaas inaan bixinaan rabnaa haddee waa mararka qaar waa kaa gaaban kartaa mararka qaarna waa lagugu adkayn karaa laakiin waxaan aaminsanaha inay guul ku dhammaanayso waa ka mahadsantahay saaad adigana aad u mahadsan